barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da waana qayb labaad iyo soomaalida iyo caanaha dhegaystayaal guud ahaan xoolaha ay dhaqato siday u dabeeca tiqiin si latoo ah ayay soomaalidii hore u tiqiin caanaha oo ah waxyaabihii ay ka heli jireen wixii ugu dheefta badnaa sidaa awgeedna ay ugu jeclay waxay yiqiineen magacyana u kala lahaa heerarka ay caanuhu maraan laga bilaabo marka neefka laga liso iyo maalmaha xiga dhadhan iyo muuqaalba dhalanrogga ku dhaca waxaa ugu horreeya dambarka oo ah neefka markaas dhala caanaha cawlka ah ee laga liso amaba laga nuugo waa wax adag oo nidhigta weysha naysha iyo waxarta dhalatay mooye aan dadku in badan ka quudan karin isla markaasna aan ku raagine haddiiba naasaha neefka ka dhammaada heerka labaadi waa dhayda oo ah marka ay caanuhu ugu dhadhan wacan yihiin waxaana jira magacyo kale oo ay af soomaaliga ku leeyihiin sida kasoofeen galax waraasi iyo faranfalxood sida la garan karase caanuhu wax gelin ka badan soomaalida dhay uma sii ahaan karin taana waxaa ugu wacnaa farsamada waxqaboojinta oo kasmadooda ka maqnayd iyo guud ahaan cimilada dalka oo sannadka intiisa badan xagga kulaylka xigta sidaa darteed bay caanuhu waxay u gudbaan heerka saddexaad oo ah mayaca waa marka isbeddelka koowaadi uu ku dhaco oo dhadhankoodu uu yaraha doorsoomo heerka afraadna waa suusaca oo isaguna ah dhadhan ahaan markay isbeddelaan oo hortii dhaydii ay ahaayeen ay aad uga duwanaadaan xoolaheeda caanaha ay soomaalidu ka maashaa afartaas heerba way ka siman yihiin hase ahaatee wixii xiga ayay ku kala baxaan suusaca oo aan heerka afraad ku sheegay markay ka tagaan caanaha geela mooye kuwa lo'da iyo kuwa arigu waxay u gudbaan garoor oo ah caano fadhiistay oo ishaysta iyaga oo ka eegaya muuqaalkiisa marka inta dhiisha laga shubaayo haruubka lagu shubaayo ayaa soomaalidii hore wuxuu garoorku ugu qaybsanaa saddex nooc oo ku waliba uu u lahaa magac iyo naanays rageed oo isuwan kaasoo markuu dhagahaga ku dhaco ay u badan tahay inaad la yaabto welibana aad muusooto waa tahay garoorka noociisa hore waa midka marka haruubka lagu shubaayo ugu dhaca sidii cadad fara badan iyo dhibco tira dhaafa oo boodboodaya qofka shubahayaana uu foorkiisa dhowr jeer ka tirtiro waa caliboodda cadde kii ay u yiqiineen garoorka labaadi waa liibaandhataqle waa cadad yaro waaweynoo balballaaran si tartiib tartiib ahna haruubka ugu dhaca iyada oo in ishaysataa markay ku dhacdaba la maqlo dhataq sharqan loo marayn karo inay u eg tahay nooca saddexaadna waa garoorka isaga oo aan kala hadhin kalana soocnayn weelka ku dhaca wax cod ahna haba yaraatee aan laga maqal kaasina waa samakaab hurda kii ay odhan jireen sidaan soo sheegay xoolaha ay caanahoodu garooraani waa lo'da iyo ariga oo riyo iyo idaka kooban waa caano la marxiyey oo markii neefka ama neefafka laga lisay aan la wada dhamine meel la iska dhigay dabadeedna laba saddex aqoolood kadib garooray su-aasha haddaba meeshan ku jirtaa waxay tahay aadkeeda bannaanba maxaa caanaha qaarkood loo marxiyaa tan iyo inta ay garoor ka noqonayaan waa dhowr sababood dartood marka hore badanaa qoyska reer miyiga ah waxa uu garoorku u dhigmaa xilliga aaranka ah goortaa oo kale intay u dararaan ayay xoolaha caano badan ka maaraan sidaa daraaddeedna dhay ahaantooda dhammaantood kuma idlaysan karaan sababtaas waa loo garooriyaa dhinaca kalena sida la og yahay qof waliba wuxuu jecel yahay gasiin kala duwan oo kala dhadhana inuu quuto maalmaha toddobaadka oo idil naftu uma dulqaadan karto gelin hore iyo gelin dambaba dhay keliya in laga durduuro sidaas awgeed ayay waxay jeclaayeen marmar intay dhayda ka nastaan caanihii oo garooray inay dhammaan sababtaasna waa loo garooriyaa siduu dhaqanka soomaalidu ahaa haweenayda la qabo ee ninkeedu uu meel ku maqan yahay waxay u sii dhigi jirtay cunno kayd loo yiqiin oo markuu u soo hoydo ay siin jirtay haweenkuse iskuma jirine tii gaari ah ayaa saygeeda waxay soo hordhigi jirtay kayd oo idil wixii loogu jeclaa oo ah oodkac dhowaan la jaray iyo dhiil iltiran oo caano garoorihi ay ka buuxaan taasina waa sabab saddexaad oo ay caanaha u garoorin jireen waxaase jirta sababihii saddexda ahaa ee ilaa hadda aan soo xusay mid ka weyn oo ay caanaha u garoorsan jireen waa lulista oo ah hannaan waayo hore ay soomaalidu soo rogtay oo caanaha burcadka ku jira ay ugala bixi jirtay laba ciso caanihii xoolaha laga maalay ayaa weelal gaara laga ururiyaa markay garooraan ayaa waxaa lagu suba ahaan ama haamo loo saantay markaas bay haweenku lulaan oo ruxaanoo u heesaan ilaa burcadkii loo baahnaa uu caanaha inta ka soo go'o uu korkooda ku soo ururo dabadeedna lagala baxo burcadkaas ayay shiilaan markaas bay ka soo saartaan subag sixin ah oo qumbayaasha ay ku subtaan kaasoo ay badarka ku iidaantaan xilliga jiilaalka ee ay caanuhu gabaabsiyaan garoorku waa astaan barwaaqo wuxuu muujinayaa reerka uu dhiiraha ugu jiraa inuu ladan yahay waxaa loo garanayaa inay haystaan caano fara badanoo qaar ay dhay ku dhammaan qaar kalena ay u garooraan waa caano dhadhan wanaagsan leh oo marti iyo mudanaba in lagu sooro lagu dhiiran karo qofkii ay jecel yihiinna ay u huri jireen taana waxaa laga garan karaa gabay allaha u naxariistee uu tiriyey maanseyahankii weynaa ee cali cilmi afyare la odhan jiray waxay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo lixdankii waagaasoo uu aad u dhaliili jiray daacadnimada xukuumadihii soomaaliyeed ee xisbigii leegadu uu mar walba hoggaanka u han jiray laba tuduc oo gabaygiisaas ka mid ah ayuu cali madaxdii xukuumadahaas wuxuu ku eedaynayaa inay iska iloobeen raggii iyo dumarkii soomaaliyeed ee gobonnimada u soo halgamay iyaga daraaddoodna madax bannaanida lagu helay sidoo kalena wuxuu siyaasiyiintii xilligaas ku cambaaraynayaa inay dheefinayaanoo goor walba ay garoorka ka durduurayaan gumaysi raacyada iyo halganka laga wadi waayi jiray ee hagardaamada ummadda u xuslin ogaa gabaygaas oo loo yaqaan waa ay geli weyday ayaa waxaa ka mid ahaa nin hadduu gujiyo ciil qabo oo meel ka gubanayo goobtii darooshaba haddii lagu gufaynayo guhaadda iyo kayrada hadduu guuxa damin waayo gobonnimo kolkuu dhaliyey ee guushii soo hoyatay waxa geeska dheer loogu muday waa ay geli weyday gafkuse wuxuu ka dhacayaa xaqaa laga gudbayaaye nin waliba wuxuu garabsaday baan loo abaal gudine gablama aan wax tarin iyo jinnaad gacanta haysaane wax garoorka loo shubahayaa kii wax gowracaye war soomaali geesigii ku dhimay gaarka hayn jiraya dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo barnaamij kale oo ku saabsan caanaha iyo soomaalida